Degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan ayaa laga hirgeliyey mashaariic horumarineed oo kala duwan kuwaasi oo ka qayb qaadanayo horumarka degmadaasi. Dhismaha xarunta maamulka, garoon ciyaareed iyo isbitaalka degmada ayaa ka mid ah mashaariicda laga fuliyey degmada Moqokori, islamarkaana dhismahooda uu soo gaaray meel gabagaba ah. Xasan Barre Makaraan, guddoomiyaha degmada Moqokori ayaa ka warbixiyey halka ay marayaan mashaariicda degmada laga fuliyey.
waa xaruntii degmada waa ujeedaan waa taasi waa gabagabada marow haysaa maxaan ku idhaahdaa dadka reer moqokuri aaday ugu farxeen markii intaan oon hadda wax kuwadaahoo wax dheefahoo lagu dhisay aysan jirin inay degmadoodii saaka ay arkeen ay degmadii xarunta ay arkeen aaday ugu farxeen ina dowladnimadu wax weyn ay tahay ay ogaadeen waxay jecel yihiin inay dowladdooda la shaqeeyaan waxay jecel yihiin dowlad goboleedka hirshabeelle inay la shaqeeyaan ay jecel yihiin dowladda federaalka inay la shaqeeya ay jecel yihiin ayagana dowladdu maalmarintii ugu horeyday waxaa ka mid a oo hadda ay tillaabahay noo qaaday degmadaasi xarumaha degmadaahay dhistay waxyaabihii dhimanna inay noo dhammaystirnaan rabnaa sida hadda saldhigoo kaleeto iswartayba waa dhisan tahay isbitaalkii hadda la dhisowhayaa isagana waa arki doontaan inay dowladdu laga garab qabato ama dowlad goboleedka hirshabeelle naga garab qabato ama midda federaalka u naga garab qabato lafteeda waa sii rabnaa baahidii dowlad laga rabi jiraan u baahannahay waa gabagabo waa gabagabo waa taasoo waa ujeedaan gabagabo maro haysaa qalabaynta xafiisyada iyo wax la mida iyo hamakii biyaha iyo layrkii bisaa dhiman waa gabagabo intii daaliday degmada muqokuri ayaa mahad mudan haddana ay ka mid yihiin madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawo xuseen oo afkiisa ku ballan qaaday madaxweyne ku-xigeenka asaga baarlamaankooda ansixiye mahaday ku leeyihin iyo dowladda federaalka raalli ka noqota mahad badanay leeyihiin waanu mahad celin si kastaba mashaariicdan ayaa kaalin wanaagsan ka qaadanayo horumarka degmada moqokori ee gobolka hiiraan si ay ula tartanto degmooyinka dhiggeeda ah